بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى silsiladii tafsiiru lkabaa'ir aynu kabaa'irta sharaxaynay ayaynu waxaynu qaadanaynaa maanta kabiirada shanaad oo odhanaysa mancu zakaa zakada dadka diida iyo waxaa aakhiro cadaab iyo u sugnaaday waciid dadka zakada diida xoolaha aan sakada ka bixinaynin maalkooda noocuu doonana maalkaa ha noqdee wax walba oo qofku maala uu haysto waxaa la rabaa haddii ay shuruudeedii la timaaddo in waxa weeye zekadii laga bixiyo haddaba waa kabiirooyinka waaweyn bay ka mid tahay in zekada la diido qaala waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahu llah qaala allahu tacaala weylun lilmushrikiin weylka waxaynu nidhi waxa uu noqonayaa cadaab waadin fii naari jahannam macnaha waadi ku yaalla jahannama ama waa halaag qofkii markaa waciid khatara oo loo yaboohay weye lilmushrikiin kuwii mushrikiinta ahaa oo shirkiga samaynayey kuwaasi marka waxaa ka mid a aladiina laa yu'tuuna zakaa kuwa zakada aan bixinaynin haddaba qofka aan zakada bixinaynin waciidkaasuu soo gelayaa weylkaasuu ka soo gelayaa sidii mushrikiintii oo kale yuwanba mushrik ba ahaane oo waxa weeye haba ahaado qof muwaxida laakiin hadduu zakadii diido oo zakadii bixin waayo weylkaasuu wax ku yeelanayaa oo soo gelaya wa qaala tacaalaa ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi fii suurati tawba waaladiina yaknizuuna aldahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim waaladiina kuwii yaknizuuna kanziga waxaa la yidhaahdaa almaalu alkathiir maalka faraha badan oo la kaydsado marka waxay leeyihiin culummadu sida ino ay inoo fasiri doonaan aqwaashooda kanziga waa maalka aan zekada laga bixin ayaa la yidhaahdaa kanz oo markaas sekadii markii laga bixin waayo waciid iyo waxa weeye ciqaab ay ka ratimayso amaa xagga luuqadda kanzi waxaa lagu yidhaahdaa almaalu alkathiir maalka faraha badan ayaa la yidhahdaa kanz marka ilaahay waxa uu yidhi waaladiina yaknizuuna aldahaba waalfidata macnaha kuwa kaydsanayoo maalka faraha badan aruursanaya oo dahab iyo fida ah ama noocuu doonaba ha noqdee waayo dahabka iyo fidadu waa maalka xoolaha waxa ugu qaalisan wey walaa yunfiquunahaa aan ka bixinaynin aan ku bixinaynin fii sabiili illaah jidkii ilaahay aan ku bixinaynin xoolihii ay aruursadeen oon zekadii ka bixinaynin sida inoo imaan doonta culummada aqwaashooda fii sabiilillaahi inay waxyaalo badan soo gelayso fa bashirhum waxaad ugu bishaaraysaa nebi moxamedow bicadaabin cadaab aliimin xanuujiya goormo weeye marka cadaabkaasi yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam maalinta qiyaame oo waxa weeye lagu waxa weeye lagu karka lagu gubi doono oo waxa weeye lagu dhejin doono naar maanta ay naar gelayaan maalinta ay naar gelayaan yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam maalka laftigiisii baa waxaa cadaab looga dhigaya oo waxa weeye lagu gubaya fii naari jahannam fatukwaa bihaa jibaahuhum wejiyadaa lagaga gubayaa wa junuubuhum iyo dhinacyada wa duhuuruhum iyo dhabarka markaasaa waxaa lagu odhanayaa haadaa maa kanastum kan laydinku gubayo oo laydinku dhibaateeyo waxa weeye kii aad kaydsateen lianfusikum naftiinna aad u kaydiseen faduuquu dhedhemiya maa kuntum taknisuun dhedhemiya wixii aad kaydinayseen oo waxa weeye shaygii aad aruursateen oo kaydiseen maanta dhedhebiya ciqaabtiisa fii suurati tawba waxa uu leeyahay aayaddaa marka uu fasiraya sheekh naasir الsacdi raximahu اllah fii kitaabihi tafsiir kalaam almanaan marka uu ku fasiraya wuxuu leeyahay wa haada huwa alkanzu waxa weeye kenziga noocaasa oo xaaraamtaa waxa weeye oo qofkii intuu aruursaday oo kaydsaday uu markaa nafaqadii iyo waxyaalihii waajibaadka ku ahaa uuna ka bixinaynin waxaa soo gelaysa buu yidhi marka nafaqadii waajibka ahaa oo waajibaadka ahaa sida inuu manciyo zakadii iyo nafaqaadkii waajibaadka ku ahaa oo zawjaadkii iyo xaasaskii iyo carruurtii laga rabay inuu ku nafaqeeyo qaraabadii xaqa ku lahayd oo xaqeeda uu ka manciyo wax walba oo waxa weeye xoolahan xaq ku lahaa oo xaqoodii uu manciyo ayaa soo gelaysa buu yidhi iyo inuu jidkii ilaahay ku bixin waayo oo xoolihiisa uu ilaahay darti waxa weeye markay ku waajibto oo mar waxaa dhacaysa qofkii ay ku waajibayso inuu xoolihiisii ku bixiyo fii sabiili illah haddaba markaa wuxuu yidhi arrintaa laba qaybood bay noqonaysaa inay arrintaasi uu xoolihiisii qofkaasi ku bixiyo waxa weeye fi lbaatil baatil inuu ku bixiyo oo waxa weeye sida waxyaalaha maalkiisi inuu ku bixiyo fi lmacaasi waashahawaat wa saddun can sabiili illah waxaa soo gelaysa buu yidhi inuu qofka xoolihiisii uu ku bixiyo dariiq baatila oo waxa weeye waxyaalihii mukhaadaraadka ahaa waxyaalihii shahawaadka ahaa macaasidii masalan noocuu doonaa ku bixiyo wax ilaahay kaa xarrimay inaad maalkaagii ku bixisid oo waxa weeye aad u isticmaashid dariiq xaaraama aayaddaanay soo gelaysaa buu yidhi kow inaad xoolahaagii la rabay jidka ilaahay inaad ku bixisid inaad mancidid oo jidkii ilaahay aadan ku bixin oo waxa weeye aad ku bixisid markaa sidii diinta ilaahay loola dagaalami lahaa sidii dariiqa ilaahay loo xanibi lahaa sidii jidka ilaahay loo joojin lahaa haddaad ku bixisidna waad soo gelaysaa qaybta labaad waxaa noqonaysaa buu yidhi inuu qofkii haysto xoolihiisii oo uuna waajibaadkii lagu lahaa uuna ka bixin marka ikhwaani fillaah laba qaybood buu shiikhu inoogu qaybinayaa oo labadaba aayaddu ay soo gelayso wuxuu inoo caddaynayaa aayadaha aayadaha labadan aayadood caddaynayaan qofku kow in laga rabo inuu jidkii ilaahay ku bixiyo xoolihiisa oo zakadii bixiyo oo nafaqaadkii waajibaadkaa bixiyo oo ilmihiisii iyo xaasaskiisii iyo waxyaalihii laga raba waajibaadka ahaa inuu la yimaado taasi waa waajib ku saaran oo qof walba xoolihiisii inuu waajibkaa ka bixiyo laga rabo haddii uu marka manciyo oo waajibaadkii uu ka soo bixi waayo kanzi bay noqonayaan xoolihiisii oo wuxuu soo gelayaa ciqaabkaa aakhiro loo yaboohay waxaa kaloo soo gelaya buu yidhi shiikhu xoolihiisii inuu ku bixiyo dariiq xaaraama oo waxa weeye dariiqaan loogu talagelin inuu ku bixiyo sidaa daraaddeed baa waxaa nebiga ka sugnaatay xadiis saxiixa qofka maalinta qiyaamaha laa yazaalu qadamaa cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbac ilaa afar arrimood la weydiiyo qiyaamaha qofku booska xisaabta ka dhaqaaqi mayo oo waxa weeye xisaabtii baa ku soconaysa afar arrimood ilaa uu ka jawaabo waxaa ka mid a marka afartaa maalkiisii min ayna iktasabahu xaggee buu ka kasbaday wa min ayna anfaqahu xaggee buuse ku bixiyey marka waa la weydiinayaa qofka haddii uu marka dariiq xaaraama ku bixiyo oon dariiqan loo baahnayn uu ku bixiyo wuxuu soo gelayaa kanzigii marka hadduu zakadii iyo waajibaadkii manciyana kanzi buu noqonayaa haddaba labada arrimoodba waa khatar wey marka qof walba ha ku baraarugo xoolihiisa uu mukhaadaraadka ku bixinayo jaadka uu ku bixinayo sigaarka uu ku bixinayo qabiilka iyo qabyaaladda uu ku bixinayo iskulaynta qabiilka lagu dagaalamayo uu ku bixinayo waxaasoo dhan qofku ha ku fakero ha ogaado in aakhrana la weydiinayo oo maalkaani uu yahay ammaana ilaahay uu kuu dhiibay aakhirana lagaa rabo oo lagula xisaabtamayo waay wa amaa maca shaahidka uu imaamu dahabi u keenay aayadda waxa weeye macnaha qofka zekada diida inay xoolihiisii noqonayaan kenzi oo waxa weye ay noqonayaan maalkaa kenzigaa hadhowna markaa uu gelayo aayaddan waciidkaa yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum haadaa maa kanastum lianfusikum marka ciqaabtaas ayaa loo yaboohay qofka diidaya zekada aan bixinaynin bal axaadiista nebigana aynuu nimaadno calayhi salaatu wassalaam axaadiis aad u badan baa ku soo aroortay oo waciidka ka sheekaynaysa qofka sekada diida waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam maa min saaxibi ibilin ma jiro mid geel u saaxiiba walaa baqarin ama la u saaxiiba walaa khanamin ama ari u saaxiiba laa yu'addii minhaa zakaataha zekadii aan ka bixinaynin macnaha qof geel haysta ama lo' haysta ama are haysta waa mithaal oo waxaa la xoolihii ancaamta ahaa oo nimcooleyda ahay oo la dhaqanayay saddexdaasay ka koomeen oo zekada laga rabay geel iyo ari iyo lo' wey qofkii marka aan zekada ka bixin ilaa budixa lahaa yowma alqiyaama waxaa ay macnaha budixa ay ulqiya waxaa lagu tuurayaa qofkii maaragtay calaa wejihi weji weji baa inta loo tuuro oo dhulka lagu tuuro wuxuu yidhi nebigu ilaa budixa lahaa yowma alqiyaama biqaacin qarqar ay macnaha biqaaca waxaa la yidhaahdaa alardu almustawiya dhulka bannaan oo ballaaran oo waasica baa la yidhaahdaa sida imaamu nawowi uu ku fasirayo qarqarkuna waxa weye isaguna waa sidoo kale waa alardu almustawiya sida uu imaamu nawowi raximahullah uu ku ku fasirayo sharxu muslim waxa weeye juska toddobaad lixdan iyo toddoba safxada xadiidka marka dhul bannaan oo siman ayaa weji weji loo tuuraya oo waxa weeye halkaa lagu qofkii lagu ridaya markaasaa maxaa la samaynayaa xoolihiisii baa lagu soo dareerinayaa marka geelii iyo arigii iyo lo'dii uu zekada ka diidi jiray ayaa lagu soo dareerinaya tandaxuhu biquruuniha kuwii geesaha lahaa sida arigii iyo wixii la mid oo geesa leh geesihii bay ku dhufanayaan oo waxa weeye geeskii ayay la dhacayaan qarnigu waa geeska wa tada'uhu biakhfaafiha macnaha kuwii geeliina waa ku istaagayaan khufka ee macnaha waa geela cagtiisa geeliina waa ku durdurinayaan oo waa ku istaagayaan hal mar miyay marka ka gudbayaan oo arrintaasi hal mar miyaa ciqaabta ah mise waa wax daa'ima wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qaybtan dambe aynoo caddaynaysaa kullamaa nafadat calayhi ukhraahaa caadat calayhi awalahaa xataa yuqdaa bayna annaas wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mar alla markay ka dhammaadaan oo tii ugu dambaysay ay ka gudubto ayaa tii ugu horraysay haddana laga soo bilaabaya oo dib loogu soo celinaya masalan boqol geela buu lahaa boqolkii geela ahaa hal hal bay ugu tumanayaan ninkaa oo lugahooda ugu dhufanayaan oo ku durdurinayaan mid wal boqolkii markuu ka gudbo ayaa haddana dib loogu soo celinaya hadduu ari lahaa hadduu geel lahaa hadduu lo lahaa waa saas marka halkaa jahliga soomaalida waxaad ka garanaysaa qaar bay ku dacaayadeeyaanoo waxay yidhaahdaan wuxuu yidhaahdaa ninka reer baadiyaha oo geela aad u jecel intaan hebla bixin lahaa aakhare haygu tumato waa nooc min aljahliya weeye wuxuuna garanaynin waciidka iyo nusuusta ku soo aroortay markii la yidhaha war aakhiray kugu tumanaysaahee sekada ka bixi ayuu wuxuu leeyahay heblo oo qurux badan intaan bixin lahaa aakhare haygu durduriso walciyaadu billaah halkaa ayay marka saasaa loogu wadayaa ilaa waktigee bay ku soconaysaa wuxuu yidhi nebigu xataa yuqdaa bayna annaas fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana maalin uu dheerarkeedu la eg yahay khamsiina alfa sana konton kun oo sano subxaana allah khamsiin waxa weeye waa konton kun oo sano oo maanta adduunka oo konton kun oo sano maalintaasi ayay la eg tahay maalin marka caadiya ma aha oo waxa weeye waa maalin aad iyo aad u dheer weeye wa inna yowman cinda rabbika ka alfi sanatin waatay aayad kale lahayd marka waxa weeye nebigu wuxuu leeyaha maalin la mida khamsiina alfa sana ayay markaa saas loogu wadaya ka bacdi markaa qofkii muxuu kasbanayaa tumma yuraa waxaa la tusayaa sabiilahu imaa ila aljanna wa imaa ila annaar ka bacdi markii marka saa loo ciqaabay oo laga gooyey ciqaabtii uu sekada diiday ayaa markaa haddii uu ahlujanno yahayna oo muwaxid ahaa oo dembigiisu dee intaa lagaga jarayna jannaduu aadaya oo waxa weye jannadii baa loo dareerinayaa haddii uu uu naar geli lahaana naar baa loo leexinaya oo waxa weeye naar buu gelaya walciyaadu billaah ilaahay naga badbaadiyo arrinta noocaas haddaba halkaa xadiidkaasi qaybtaa wuxuu ina tusay waciid aad u adag inay tahay in waxa weeye xoolaha sekadooda la manciyo oo waxa weeye dadku ay ku baraarugaan baa la rabaa maalkan ilaahay baa kuu dhiibay inaad sekada ka bixisid ayaa aad u muhiima waxa uu yidhi marka lacagtiina aynuu nimaadno iyo dadkii dahabka iyo fidada iyo lacagta kaydsanayao reer magaalkaah oo aan xoolaha lahayn waxa uu yidhi wamaa min saaxibi kanzin laa yu'addii zakaatahu qof xoo kanzigu waa maalka weeye waa markaan waxaa laga wadaa dahabkii iyo fidadii iyo lacagtii ayaa laga wadaa wuxuu leeyahay qaala imaamu nawowi raximahullah markuu kanzigaa ka hadlayo waxa uu leeyahay qaala alqaadi ciyaad culummadu waa isku khilaafeen buu yidhi arrintan muraadka loola jeedo sida saxiixaana waxa weeye buu yidhi akharuhum ay qabaan culummadu say u badan yihiin kullu maalin wajabat fiihi zakaa maal walba oo xoolihii ay ku waajibtay sekadii fa huwa kanzun haddii laga bixiyo sekadii waa kanzun xalaal waxa weeye waa maal fiican haddaan sekadii laga bixinna waa kenzigaan waciidku ku soo arooray haddaba maalka markaadan sekada ka bixin oo aad sekadii ka mancisid ayaa la yidhaahdaa kenz oo waxa weeye kenziga waciidku ku soo arooray waa maal badan oo aad haysatid oo lacag ama dahab ama fida oo maal ah oo markaa aadan sekadii ka bixin wuxuu yidhi marka nebigu wamaa min saaxibi kanzin laa yu'addii zakaatahu aan sekadii ka bixinaynin muxuu noqonayaa xukumkiisu ilaa muhila lahu waxaa loo soo loogu soo suuraynayaa oo laga soo dhigayaa maalkiisii kanzuhu kanzigiisii baa waxaa laga soo dhigayaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shujaacan aqra qaala alimaamu nawowi wuxuu yidhi shujaacu waxa weeye xayatu dakar waa abeesada ka ninka ah oo maska ah oo khatarka ah wuxuu yidhi aqracuna waa kan timuhu ka bidaan likasrati summihi waxa weeye markay suntu ka badato ayaa waxa weeye timuhu ka bidaan oo waxa weeye isagoo dhan wuxuu noqdaa wax xiiran oo aan time lahayn oo khatara saasuu ku sharaxayaa sharxu muslim juska toddobaad waxa weeye toddobaatan iyo saddex safxada haddaba marka abeeso nin ah oo waxa weye ama mas dhe ama abeeso dhe ama kaadoonta dhe ayaa markaa inta loogu soo sawiro ayaa waxa weeye markaa lagu ciqaabayaa oo uu cunayaa cuniddiina qofkii ma dhimanayo ee ciqaabtiisii ayaa ciqaab baa looga dhigayaa oo wuu googoosanayaa oo halkaas ayaa dhibaatada noocaasa ku imaanaysaa markaa gadaal baa axaadiis inooga imaan doontaa odhanaysaa intuu hadlo inuu odhanaya anaa kanzuka maalkii aad kaydsatay ayaan ahay ee maanta dhedhami xadiidkan waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi abi darri radia allaahu canhu waa xadiid muttafaqun calayhi waaya maxaa la samaynayaa markaa waciidkii ku soo arooray waynu garannay oo waxaynu nidhi ciqaabtaas ayaa aakhiro qofka diida sekadii ciqaabtaasuu leeyahy adduunka laakiin marka uu joogo qofka sekada diiday culummadu labay u qaybinayaan waxay leeyihiin haddii uu yahay qofkaas sekada diiday man laa shawkata lahu midaan awood lahayn oo shaqsi keliya ah ama dad yar hadday sekadii diidaan waxaa la dagaalamaya oo ka qaadaya oo edbinaya oo xoog uga qaadaya imaamka markaa waxa weeye xukumkaaya waayo ikhwaani fillaahi asalka waxay ahayd islaamku wuxuu jideeyey in waxa weeye maamulka iyo dowladda markaa maamulka cidda haysa khaliifada in loo dhiibo waxa weeye sekada iyaga ayaa aruurin jiray sidii nebiga wakhtigiisii calayhi salaatu wasalaam wakhtigii abubakar waxa weeye cumar kulli saasay ahaayeen iyagaa aruurin jiray markaa ciddii xaqa u lahayd siin jiray markii marka la waayey dowladdii islaamka ayaa kabacdi markaas qof walba iskiisi isagu cidduu doono ayuu iska siiyey waayo waxaa timid dan baa timid cid loo dhiibaa la waayey haddaba markaa qofka imaamkaa oo xukumkii haya waxaa waajib ku ah inuu khasab uga qaado haddii ay yihiin dad jamaacaahoo xoog lena oo qabiil dhan oo sekadii diiday waa lala dagaalamaya sida abubakar uu sameeyey oo kale wuxuu yidhi marka imaamu dahabi raximahullah waqad qaatala abubakrin radia allaahu canhu abubakr sidiiq radia allaahu canhu wuxuu la dagaalamay maanici zakaa kuwii zakada diiday wuu la dagaalamay wa qaala waxauna uu yidhi markii cumar ibna khadaab iyo ay ku yidhi markuu yidhi waan la dagaalamayaa markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayaa dadkii acraabiyiinta ahaa oo reer baadiyaha ahaa oo aan diintu si fiican u fahmin ayaa in badan sekadii diideen oo waxay yidhahdeen annagu nebigaanu siin jirnay nebigiina waa dhintay marka seke aanu dhiibayno ma jirto markay saa yidhaahdeen ayaa abubakar ciidamo diyaariyo wuxuu yidhi waan la dagaalamaya cumar baa wuxuu yidhi oo see ula dagaalamaysaa waqad qaaluu laa ilaaha ila allah iyagoo yidhi laa ilaaha ila allah see ula dagaalamaysaa markaasuu abubakar wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye low manacuunii hadday ii diidaan oo ay isii ii gudan waayaan canaaqan canaaqankaas qaar baa riwaayadaha waxay qoraan ciqaalan dabar oo xarig yara laakiin canaaqu waxa weeye waxa weeye waa neefka yarkaa oo waxa weeye arigaa kaanuu yu'adduunaha ay u gudan jireen ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam laqaataltuhum calaa mancihaa macnaha zeke yar oo ay gudi ay nebiga u dhiibi jireen haba yaraatee hal neefoo ariya ha noqdee ama waxa weeye ha noqdo wax yaroo lacageh hadday aniga ii diidaan waayo booskii nebiga anaa jooga haddaan marka booskii nebiga joogo oo khilaafadii hayo hadday ii diidaan waa la dagaalamaya ma gaalaynayo laakiin waa la dagaalamaya waxa weye hadday iyagu xalaashadaan oo yidhahdaan sekadu naguma waajib ahaa dee iyagaa ku gaaloobaya laakiin haddaynan xalaashan ee aysaan ku diidaan waan la dagaalamayaa markuu la dagaalamay oo khasab kaga dhigay oo ay bixiyeenna kabacdi waa say dagaalkii ka joojiyey radia allahu canhu saxaabadii oo dhanna waa ku raaceen ijmaacu saxaaba ayay noqotay marka haddaba halkaa waxaa laga qaatay cid walba oo xoog leh oo diida sekada oo jamaacaah waxaa imaamka markaa waajib ku noqonaysa inuu la dagaalamo oo khasab uga qaado waana asarkaana waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa werinaya waaya waxa uu yidhi sidoo kale waxa uu keenay qaybta dibbuu inooga keenayaa adillada xadiidka ina tusaya haddii qofku uu diido oo uunan awood lahayn isaga xukumka lagu fulinayo laakiin aayadaha aayaddaanu udhexaysiiyey iyo waxa weeye maaragtay aayaddaanu udhexaysiiyey labadii xukum marka waxa weeye xukumkaa hore waxaynu ka qaadannay oo ay saxaabadii ku ijmaaceen in qofkii zekada diida lala dagaalamayo laakiin yaa la dagaalamaya xukuumadda islaamka oo markaa jirtaa la dagaalamaysa wa qaala tacaala ilaahi waxa uu yidhi walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlih huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayuطawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama walilaahi miiraasu asamaawaati waalardi wallahu bima tacmaluuna khabiir fii suurati ali cimraan aayaddan waxay inoo caddaysay xoolahan qofku uu ku bakhaylayo horta asalka ilaahay baa ku siiyey bakhaylnimo weeye marka qofka mancu zakaa markuu zakadii diidayo waa bakhaylnimo bakhaylnimadaa marka u geysay aakhiro ma anfacayso bal waxay ku noqonaysaa dhib bay ku noqonaysaa waayo maxaad u bakhaylaysaa xoolahan kole waad ka dhimanaysaa akhii fillaah waadna ka tegaysaa marka aayadda macnaheedu waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi walaa yaxsabanna aladiina yayna u malaynin kuwii yabkhaluuna ku bakhaylayey bimaa aataahum allahu min fadlih wixii ilaahay uu siiyey xoolaha ilaahay baa ku siiyey adigoo meel kama aada keensan huwa khayran lahum inay khayr u tahay bakhaylnimada ayay u malaynin bal huwa sharun lahum shar bay u tahay iyo dhibaato iyo halaag baa uga sugnaanaya oo maxaa lagu samaynayaa ciqaabtooda ay noqonaysaa ilaahay baa inoo caddeeyey sayuطawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama xoolahoodii oo naar ah ayaa qoorta loogu duuduubaya dhawqu waxa weeye in qoorta lagugu duuduubo waa sidii xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofkii booba taaka dhul ah toddobada dhul ayaa aakhiro taakadaa qoorta loogu duuduubayaa oo kale weeye saydawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama waxaa loogu duuduubayaa qiyaamaha wixii ay ku bakhayleen xoolihii aad zekada ka bixin weyday walilaahi miiraasu asamaawaati waalardi ilaahayna waxa uu leeyahay wax alla waxaa dhulka yaalla dee ilaahay baa iska leh adigana birri baa ka tegaysa oo xoolahan aad maanta haysid birri baad ka dhaqaaqaysa wallaahu bima tacmaluuna khabiir qaala sheekh naasir sacdi raximahullah wuxuu yidhi waxaa loo yeelayaa yujcalu maa bakiluu bihi dhawqan waxaa laga dhigayaa xarig camal oo waxa weeye dee naar ah oo qoorta loogu duuduubayo silsilad naar ah oo qoorta loogu duuduubayo fii acnaaqihim qoortooda yucadabuuna bihi waa lagu cadaabaya kamaa warada fi alxadiidi asaxiix sida xadiis saxiixa ku soo arooray ina albakiila buu yidhi qofka bakhaylkaa xoolihiisii ayaa waxaa loogu soo suuraynayaa waxa weeye maalinta qiyaamaha shujaacan waxa weeye aqrac waxa weeye mas ama waxa weeye abeeso ayaa looga soo dhigaya markaasuu intuu afka ka qabto ayuu wuxuu odhanayaa anaa kanzuka maalkaagii ayaan ahay ee waxa weeye hadda waa kan saasaa loogu ciqaabayaa marka wuxuu yidhi marka shiikhu fa haaulaa'i kuwaa waxa weeye saas bakhaylnimada ugu dhacay waxay u malaynayeen bakhaylnimadaa inay anfacayso oo xoolihii u badanayaan laakiin arrintii cagsi bay noqotayoo wixii ay ku bakhaylayeen ayaa aakhire cadaab ku noqday saas ayuu ugu khulaasaynayaa fii tafsiiri kalaami almannaan waxa weeye sheekh naasir asacdi raximahullah fii suurati aali cimraan aayadda boqol iyo siddeetan haddaba halkaa waa waciid khatara marka ikhwaani fillaah bukhligaanna dee wax walbaa soo gelaya wixii xaqa ahaa dariiqii xaqa ahaa inaad kala baqayshod xoolahaaga inaad waajibaadkii ka soo bixi weydid marka halaag baa haysta rag badan oo waxaad arkaysaa soomaalideennu sidaynu u badan nahay xataa nafaqaadkii ka bakaylaya ilmahooda iyo xaasaskooda waajibka ay ugu lahaayeen oo waxa weeye ilaahay ku waajibiyey ayuu ka bakhaylayaa maca alasafi ashadiid markaasuu haddana wuxuu ku bixinayaa dariiq aan ilaahay raalli ka ahayn jaad buu ku dooranayaa ilmihiisiina waa gaajoonaya zekadii kama bixinayo jaad buu ku cunayaa subxaana allah halkaa marka waa arrin aad iyo aad u khatara waana wax qofka bilow-aadniga oo islaamkaa qalbigiisa waxa weeye uu ka maaragtay ka danqado oo loo baahan yahay in laga digtoonaado arrimaha noocaas waay amaa xukumkaa hore haddaynu garannay xukumka labaad waxaynu nidhi dadkii sekada diiday labaa loo qaybin qof awood leh oo jamaaco dhan oo xoog leh oo sida abuubakar ula dagaalamay oo kale iyo qof keliyo aan awood lahayn oo hal qof iyo laba aan awood lahayn maxaa lagu samaynayaa waxaa xadiidkan soo socda ayaa inoo caddaynaya wa caninnebiyi buu yidhi shiikhu raximahullah nebiga waxaa laga wariyey inuu yidhi fii man manaca zakaa qofkii zakada diiday inuu ka yidhi qaala wuxuu yidhi man manacahaa qofkii zakadii diiday oo diida fa innaa aakhiduuha annaga ayaa ka qaadaynoo khasab uga qaadaynaa wa shadra maalihi iyo qayb maalkiisa ka mida oo ganaax looga dhigayo cazamatun ay waajibun caziimadu waa waxyaalaha waajibkaa ay macnaha xaqun min xuquuqihi wa waajibun min waajibaatihi cazamatu min cazamaati rabbina ay macnaha waa waajibaadkii ilaahay uu waajibiyey oo qof laga yeelayaa ma jirto wey xadiidka abu daawuud baa werinaya iyo imaamu annasaa'i min xadiidi bahzi bn xakiim can abiihi can jaddihi waana xadiid xasana sida culummadu ay caddeeyeen waa xadiid xasana sida sheikha albaani raximahullah xasan buu kaga dhigayaa fii sunani abi daawuud raqamka kun iyo shan boqol toddobaatan iyo shan ayuu xasan kaga dhigaya marka xadiidku waa xadiid xasana halkaa marka maxaa inooga caddaatay haddii uu qofkii zakada diido waxaa ku dhacaya sekadii oo laga qaado iyo iyadoo ganaax lagu dhufto oo ciqaab looga dhigo wa shadra maalihi maalkiisii bar baa laga qaadayaa maaha ay bacda maalihi sida uu ku fasiraya maaragtay imaamu sancaani raximahullah wuxuu leeyahay ashadru huwa albacdu ay bacdu qayb baa loo jeeda macnaha qayb baan ka qaadaynaa maalkiisii kale markii sekadii laga qaado masalan haddii laga rabay uu lacag haystay matalan oo boqol dollar laga rabay matalan boqol baa laga rabay boqolkiina khasab baa lagaga qaadin ganaaxna waa lagu dhufanaya oo waxa weeye markaa waxaa ganaaxaya oo arrintaas ku ciqaabaya dee ninka markaas arrinta gacanta ku haya oo imaamka wixii uu u garto sababta loola jeedana waxa weeye oo loola jeedo in qofkaasaa loogu ciqaabo inuunan mar dambe ugu noqon kuwa isaga la midana ayna ku dayan oo ay ka cararaan oo yidhahdaan war intii layna ganaaxi lahaa wax badan laynaga qaadi lahaa oo ciqaab inagu dhici lahayd oo cuquuba waa inaynu iska bixinnaa oo waxa weeye dadku qaar badanoo waxaa jira cabsidaa ku bixinaya ee aan ilaahay daraaddi ku bixinaynin sidaa daraaddeed markaa arrintaas ayaa lagu samaynaya haddaba culummadu labadaasay u kala qaadeen oo waxay yidhahdeen qofkii xoog leh oo jamaacana waa lala dagaalamaya ilaa ay sakadii dhiibaan waa lala dagaalamaya oo khasab baa lagaga qaadaya qofkii aan xoog lahayn oo hal qof iyo wixii la midana inta waxa weeye dee imaamka markaa meesha jooga dee laba askari iyo wax loo diraa laga soo qaadayaa ganaaxna lagu dhufanayaa oo waxa weeye laga lagu ciqaabaya yaan marka la isku khaldin dadka qaar baa waxaa dhici karta inay yidhaahdaan oo dee ganaaxii oo waxa weeye dee wixii minashibiyeeda iyaa loo malaynin oo waxa weeye dadka la iska ganaaxayo ama canshuuraha waxaa diinteennu ma qabto ee tani waxa weeye waa cuquuba diididdaa uu diiday ayaa lagu ciqaabaya oo waxa weeye waa lagu edbinayaa si ay maaragtay uga digtoonaado oo waxa weeye qof kale una arrintii ugu dhicin isaga iyo wixii lamidaba way wuxuu yidhi shiikhu raximahullah wa can yaxya ibn abi kahiir xadaanii caamir alcuqayli anna abaahu akhbarahu annahu samica abaa hurayra intaa hore o dhan waa sanadka laakiin sanadka waxaa laga warinaya xadiidka abaa hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam awalu halaatatin saddexda ugu horraysa yadkhuluuna annaar naarta gelaya waa saddexdaa soo socota amiirun mid waxaa weeye madaxa musalladun oo dadka lagu sallidayoo ummaddii dhibaya oo laynaya oo dilaya oo ciqaabaya oo waxa weeye dee jaa'ira oo aan caddaalad ku xukumaynin waduu thawratin mid maal u saaxiiba thawra waa xoolaha badan weeye maalka daabka iyo lacagta iyo thawra waa ninka taajirka ah xoolaha badan haysta oo haniga laa yu'addii xaqa allaahi fii fii maalihi maalkiisaan xaqii ilaahay ka bixinaynin oo sekadii iyo xaqii lagu waajibay aan ka bixinaynin wa faqiirun mid faqiira oo fakhuurun faan badan oo isla weyn oo waxa weeye faantamaya xadiidkaas waxa weeye waa xadiid daciifa weliba waa daciifun jiddan waa aad buu daciif u yahay oo waa xadiid aan waxba laga qaadanaynin shiikhu xadiidkaa wuu keenay laakiin waxa weeye waa mid daciif jiddana weeye imaamu axmed baa werinaya iyo xaakim wa sanadahu daciif waayo sababtu waxa weeye sanadkiisa ninkaa la yidhaahdaa caamir ibni cuqba alcuqayli iyo aabbihii labaduba waa majhuulaani lama garanayo wa qaala sheikh albani raximahullah fi daciifi aljaamic daciifun jiddan aad buu daciif u yahay buy haddaba marka xadiidku waa xadiid daciifa wax laga qaadanayana ma jiro saasaan uga tegaynaa amaa waxaa inooga filan dee waciidka axaadiista kale oo caddaynaysa iyo aayadaha qur-aanka ayaa inooga filan marka waxaynu uga baahannahay ma jirto maadaama uu daciif jiddan yahay daciif jiddanna waxaa la yidhahdaa xadiidka dacfigiisu aad u liito oo waxa weeye aan la kabkabi karin oo xasan iyo wax noqon karin ee waxa weeye laga tegaya markaa la tuurayo waaya qaala sheikhu wuxuu yidhi raximahullah imaamu dahabi wa can shariik wa kayru waxay yidhahdeen can abi isxaaq waxay ka wariyeen can abilaxwas can cabdillahi ibni mascuud radi allahu canhu qaala inuu yidhi umirtum waxaa layda amray waa ahar waa cabdullahi ibni mascuud qowl uu leeyahay xadiid ma wuxuu yidhi umirtum waxaa layda amray biasalaati waazakaati salaad iyo zaka ayaa layda amray haddaad tihiin dadkii muslimiintaa faman lam yuzaki falaa salaata lahu qofkii aan zaka bixin falaa salaata lahu qofkii aan zake maalkiisa ka bixin ee macnaha ma kala harayaan zakadii iyo salaaddii waa isla socdaan oo meel walba aqiimu salaata wa aatu zakaata ayaa soo socota zakadii iyo salaaddii kitaabka qur-aanka waa la xiriiriyey qofkii marka salaaddii baan tukanayaa zakana bixin mayo laga yeeli mayo wa fii riwaayati muslim riwaayad muslima waxay leedahay horta atarkaa waa atar saxiixa oo waxaa werinaya ibnu abi shayba iyo dabaraani waana athar saxiixa sida haytami uu ku leeyahay fii mujmaci azawaa'id juska saddexaad isnaaduhu saxiix buu yidhi safxada lixdan iyo labo marka waa athar saxiixa riwaayad waxaa jirta marka atharkaa uu werinayo maaragtay imaamu muslim sida uu haytami soo guurinayo wuxuu yidhi waxa uu yidhi man aqaama asalaa walam walam yu'ti azakaa falaysa bimuslim qofka waxa weeye zaka salaaddii oogaya oo zakadii aan bixinaynin muslim ma aha ay muslim kaamila ma aha ma gaal ma noqonayo laakiin ilaa uu xalaashado hadduu xalaashadoo yidhaahdo zakada aniga waajib iguma aha gaal buu noqonaya laakiin haddii unan xalaashan oo istixlaal la imaanin waxa weeye gaal ma noqonayo ee waxa weeye muslim caasiya weeye oo waxa weeye naaqisuul iimaan ah yanfacuhu camalu camalkiisana ma anfacaya buu yidhi salaaddii waxba kama anfacayso haddaba marka waa waciid khatara weeye oo waxa weeye qofkii inuu zakadii bixin waayo waciid aad iyo aad u khatara ayaa ku soo arooraya waana arrintaa waa khatar wey waaya intaas ayuu kaga baxay maaragtay sheikh imaamu dahabi raximahullah kitaabkiisa waxaan ku daraynaa marka tacliiqaad aan ku kordhinayno oo waxa weeye culummada kale ay waxa weeye ku dareen qaala alhaytami fi zawaajir waxa uu ku yidhi mancu zakaati kabiira in la zakada la manciyo waa kabiire aad u weyn ajmacuu calayhi way ku ijmaaceen ey culummadu waa ku ijmaacday wax khilaafa oo ku jirana ma jiro inay waajib tahay waana isku mid buu yidhi waayo waciid shadiidaa ku soo arooray waa innagii nidhi kabiirada markaa muqadimada ka samaynaynay wixii ay waciid shadiida ku soo arooro waa kabiira wuxuu yidhi marka wa qaliiluhu wa kahiiruhu sawaa hadduu qofku wax yar diido oo kii boqol diiday iyo kii kun diiday waa isku xukum labadaba kabiire ayay ku dhaceen oo waxa weeye mancu zakaa qofkii la yimid saasuu ku dhacaya kitaabkiisa azawaajir juska koowaad saddex boqol siddeetan iyo kow ayuu waxa weeye saa ku leeyahay raximahullah haytami waa haytami marka ma aha haytami waa kala laba weeye sa iyo ta' baa lagu kala saaraa waaya wa fi lxadiid xadiid kale waxaa ku sugnaaday maanicu zakaati yowma alqiyaama fi nnaar qofka zakada diidaya maalinta qiyaamaha naar buu gelaya xadiidkaana waxasanahu sheikh albani raximahullah fi saxiixi aljaamic raqamka waxa weeye shan kun iyo siddeed boqol iyo toddoba ayuu xasan kaga dhigay waa xadiid xasana waay haddaba markaa waxaynu ogaanay qofkii zakada diiday oo xadiidkaayna barayaa inuu naar gelayo faa'iide kale marka arrin kalaynu halkaan ku tacliiqinaynaa ku daraynaa haddaynu garannay zakadii inay waajib tahay qofkii diidana uu saa ugu halaagsamayo oo uu naar gelayo maxay noqonaysaa markaa oo maalkii caadiga ahaa aynu saa u garannay xuluyu nisaa ka warran markaa waxyaalahan dumarku isku qurxiyaan xuluyiga la yidhaahdo oo waxa weeye dahabka ay xirtaan ama fida ha noqdo ama dahab ha noqdo oo ay markaa isku qurxinayaan oo waxa weeye ay ku xaragoonayaan iyaga zakadii ma laga rabaa waxaynu leenahay sida culummadu u badan yihin oo ay caddeeyeen waa laga rabaa waana soo gelayaa waciidka ayuu soo gelayaa waxa weeye waa waajib weeye qof walba oo haysta nisaabkii loogu talagalay oo culummadu waxay yidhahdeen wuxuu ku saka goynayaa ilaa iyo siddeetan iyo dhowr garaam siddeetan iyo afar siddeetan iyo shan siddeetan iyo lix qaarba waxbay ku sheegaan intaa qofkii haysta gabadhii haysata marka akhawaatii fillaah waxaan idinku boorinayaa gabadha muslimadda ah gabadhii haysata dahabka intaa garaamkiisu la eg yahay sekada haddii ayna ka bixin waciid shadiida ku soo arooray dhegayse marka ukhtii fillaah waciidka ku soo arooray axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga warinayaa can camar ibni shucayb can abiihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi atat imra'atun min ahli lyaman gabar reer yaman ah ayaa nebiga u timid wa macahaa ibnatun lahaa gabar ayaa la socotay ay dhashay oo yara wa fii yaddihaa ay macnaha gacantana waxaa ugu jiray maskataani laba jinjimoodoo waaweyn min dahabin oo dahaba dahab ah ayaa ugu jiray gacanta fa qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa waxa uu yidhi markay nebiga u timid zekada ma ka bixisaa hal tucdiina zakaata haadaa arrintan maalkan oo waxa weeye jinjimahan kuugu jira gacanta oo waaweyn zekada ma ka bixisaa qaalat waxay tidhi laa kama bixiyo qaala wuxuu yidhi ayuusurriki ma ku farax gelinayaa an yusawiraka allaahu inuu ilaahay kuugu soo kuugu beddeloo kaaga dhigo qiyaamaha oo ka dhigo jinjimihii bihimaa labadooda bisiwaarayni min naar laba jijimood oo naar ah ma ku farxaysaa in aakhire laguu geliyo gacmaha gabadhii waa naxday riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin intay soo tuurtay ayaa waxay tidhi ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan maaragtay sadaqay ii yihiin rasuulka ilaahay saaribta u gal isla markiiba intay gacmihii ka bixisay xadiidkaa marka imaama abu daawuud ayaa warinaya imaamu tirmidi waxasanahu sheikh albani raximahullah fi sunani abi daawuud raqamka waxa weye kun iyo shan boqol lixdan iyo saddex wa fii irwaa'i alkhaliil juska waxa weeye saddexaad sagaash laba boqol sagaashan iyo lix ayuu xasan kaga dhigaya haddaba xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay waxyaalaha dumarku isku qurxinayaan oo jinjimaha kan qoorta lagu xirto faraantiyada kulli inay waxa weeye sekadii laga rabo haddii uu dahab iyo fido yahay mar hadduu dahab iyo fido noqday waa in sekadii laga bixiyaa oo waa waajib xadiid kaloo ka sii waadixsanna aynu waxa weeye keenno can caaisha radia allahu canha ayaa waxaa laga warinayaa qaalat waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam fa ra'aa fii yaddii gacantayda ayuu wuxuu ku arkay fatakhaatin min waraq faraantiyada waaweyn ayaa la yidhaahdaa faraanti weyn ayuu gacantayda ku arkay oo waxa weeye faraantiyo waaweyn markaasuu wuxuu yidhi maa haadaa yaa caaisha waa maxay waxaani qaalat waxay tidhi waxaan ku yidhi qultu waxaan idhi sanactuhunna atasayanu laka yaa rasuul allah waxaan u samaystay rasuulka ilaahay inu adiga isugu kaa qurxiyo oo waxa weeye qurux baan ula jeeday daraaddaa baana u samaystay qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam zekada ma ka bixisaa atu atu'addiina zakaata haada zakaatahunna zekada ma ka bixisaa qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi laa kama bixiyo oo waxa ama waxaan idhi maa shaa allah ey macnaha istiqraab oo mazekaa layga rabaa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi xasbuki waxaa macnaha kuwaas ayaa kuugu filan qiyaamaha min naar min annaari xasbuki huwa xasbuki min annaar isaga ayaa naar kuugu filan aakhiro macnaha haddii mar laguu geliyo faraantiyo dahaba hadda waad halaagsantay oo waxa weeye oo naar ah oo waxa weeye naar baad ku gashay wey xadiidkaana waa waa waadix buu inooga dhigay waxaa werinaya imaamu abu daawuud fii sunanihi iyo waxa weeye xaakim iyo daaraqudni wa saxaxahu alxaakim wa waafaqahu adahabi wa waafaqahu sheikh alalbani raximahu llah fi irwaa'i alqaliil sidoo kale wa saxaxahu sheikh alalbani fii sunani abi daawuud ayuu saxiix kaga dhigay kun iyo shan boqol iyo waxa weeye lixdan iyo shan raqamkaa haddaba akhawaati fillah waxaa inoo caddaynayaa marka axaadiidtaas waxyaalaha lagu xaragoonayo oo xuluyiga la yidhaahdo quruxda oo dumarku ay ku xaragoodaan in zekada laga rabo oo waxa weeye mar haddii uu gaadhay nisaabkii qaybtii intii ay ku zeka goynayey oo aynu nidhi culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu gaadho maaragtay siddeetan iyo dhowr garaam mar hadduu halkaa gaadho oo intaa uu noqday gabadhii waxaa waajib ku ah inay zekadii ka bixiso see bay uga bixinaysaa markaa waxay uga bixinaysaa intay qaymayso oo lacag ku qaymayso ayay markaa waxay dhiibaysaa lacagtii boqolkiiba labiyo bar ka bixinaysaa masalan hadday haysatay boqol garaam oo uu noqday kun dollar ama laba kun oo dollar labadii kun oo dollar baad boqolkiiba labaiyo bar ka bixinaysaa kunkii waa shan iyo labaatan dollar kunka kalena waa shan iyo labaatan dollar konton dollar baad bixinaysaa sanadkii waa wax aad u yar weeye wax qaymalana ma aha sadaqana waa kuu tahay ajarna waad ka helaysaa ciqaabtiina waa kaga badbaadaysaa aakhiro marka waa inuu qofku ku dadaalo raggana waxaa laga rabaa dumarkooda inay ku booriyaan oo waxa weeye ay kula dadaalaan inay xoole ay dahabkeeda zekada ka bixiso ee waxa weeye in loo gada keliya oo waxa weeye gabar walba intay dhowr zed guriga dhigato oo waxa weeye ay isku bedbedesho haddaynan zekada ka bixin xaragadiisii ciqaab baa ka dambaysa waa inaad ogaatid gabar walba oo muslimada inay ogaato weeye arrinta oo ay ka digtoonaato haddaba calaa kulli xaal khulaasadii waxaan ku soo gebagabaynaynaa zekada in la bixiyaa waa waajib tegiddeeda oo laga tagana waa kabiira min alkabaa'ir oo waxa weeye arkaanuul islaam bay ka mid tahay waad og tihiin waa tiirarka islaamka lamana diidi karo qofkii diidana waciid shadiida ayaa ku soo arooray waana maqlayseen axaadiidta iyo aayadaha marka qof walbaa ku dadaalo ilaah inta laga cabsado in sekadii la bixiyo ama ayaa la siinayaa sekadii dadka masaakiinta iyo fuqarada ayaa la siinayaa oo waxa weeye loo gudanayaa iyaga ayaa iskale waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii yaman markuu u diray mucaad ibnu jebel ogeysii buu yidhi in sekadii laga qaadayo tu'khadu min aghniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim in loo celinayo dadkii fuqarada ahaa la siinayo kuwii qaniga ahaa xoolo haystayna laga qaadayo qanigana waa qof walba oo haysta xoolo nisaab gaadhay oo sako gooyey ayaa la yidhaahdaa qani marka waa in la siiya dadkii masaakiinta ah awal dowladday loo dhiibay ahayd iyo waxa weeye xukuumadda islaamka oo jirta haddii la waayey oyna markaa jirin dadka masaakiinta ah qof walba waa inuu siiyaa oo fuqarada ah wallahu aclam wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin